habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal bisha mey waa lix iyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo labaiyo labaatanka mitirban efemyada geeska afrika telefoonada iyo weliba bogga soomaaliga ee v o a somali com idaacaddana waxaa idiin daadihinaya anigoo haaruun macruufa iyo cabdiraxmaan xuseen fure
yaasiin usmaan yuusuf baa mataqaanaa horta raba keenay marka waxay aasaaseen s w c wax la yidhahdo soomaali mis kalaaba wax la yidhaaho macnuu waxaa xisbigay diidan yihiin la ogaado la aburiyo kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya maxamed cabdi yuusuf oo ka hadlaya aas-aaskii s y l barnaamijka martida mikrofoonka ayaad uga bogan doontaan waxaa kaloon dhegaystayaal idiin haynaa warar ku saabsan caalamka iyo soomaaliya barnaamijka xiisaha lahaa ee cawayska washington iyo qodobo kale balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa maanta sheegtay in ciidanka maraykanka ee sida gaarka u tababaran ay dileen hogaamiye sare oo ka tirsan ururka daacish ee dalkaasi siiriya islamarkaana ay gacanta ku soo dhigeen xaaskiisa weerarkan oo dhacay xilli habeena ayaa la sheegay in lagu bartilmaamaystay abusayaaf oo xukuumadda washington ay ku sheegtay inuu ahaa ninkii ururka daacish u qaabilsanaa dhanka dhaqaalaha kaasoo suuqa madow ku iibin jiray saliidda iyadoo dhaqaalahaasna ururka daacish uu ku fuliyo weerarada uu sameeyo aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne obama uu shalay gelinkii dambe ku amray wasaaradda gaashaandhigga in ciidamada maraykanka ee sida gaarka u tababaran ee ku sugan dalkaasi iraaq ay fuliyaan howlgalkaasi xaaska hogaamiyaha la dilay ayaa la sheegay in lagu magacaabo umasayaaf taasoo hadda lagu hayo xarun uu maraykanku ku leeyahay dalka iraaq iyadoo sidoo kale weerarkaasi xoriyaddeedii dib loogu soo celiyey gabar yaroo ka tirsan bulshada yasiidi oo halkaasi lagu haystay afhayeenuu hadlay ururka ama guddiga qaranka amniga ee maraykanka ayaa sheegtay in wax khasaaraha ciidanka maraykanka uusan howlgalkaasi ka soo gaarin maxkamad ku taala dalka masar ayaa maanta xukun dila ku riday madaxweynihii hore ee dalkaasi maxamed mursi iyo eedeysanayaal kale oo gaaraya ilaa boqol qof xukunka lagu riday maxamed mursi ayaa lagu sheegay inuu qayb ka yahay laguna soo eedeeyay doorkii uu ka qaatay sida la sheegay xabsi la jabsado oo laga sii daayey maxaabiis ku jirtay sanadkii labada kun iyo koob iyo tobanka waxaa la filayaa in go-aanka xukunka dilka ee lagu xukumay maxamed mursi fulintiisa lagala tashan doono guddiga muftiga guud ee dalkaasi oo ah hay-adda ugu sarreysa dhinaca diinta iyadoo guddigaasi uu go-aanka madambaysa soo saari doono labada bisha juun ee soo socota madaxweynihii hore ee masar ayaa sidoo kale lagu soo oogay eedeemo la xiriira basaasnimo bishii hore ayaa maxamed mursi oo ahaa madaxweynihii ugu horreeya si dimuqraadiya loosoo lagu xukumay labaatan sano oo xariga kadib markii lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa dilka dibadbaxayaal ka hor sameynaya dibadbax xarunta madaxtooyada dalka masar dibadbaxaasina waxa uu dhacay markii xukunka laga tuurayay madaxweynihii isaga ka horreeyey ee maxamed xusni mubaarak mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay in dagaalyahanada ururka taalibaan ay afduubteen dad rayid oo saarnaa gaadiid marayay degmada layidhaah sayd kram oo ku taalla gobolka koonfur bariya dalka afghanistan mas-uuliyiinta gobolkaasi ayaa warbaahinta u sheegay in dadka deegaanku ay u sheegeen in boqolaal ka tirsan ururka taalibaan ay joojiyeen ilaa iyo soddon gaari kuwaasoo baaray muddo saacada ka hor intaysan hore u kaxaysan qaar ka mid a wadayaashii gaadiidkaasi oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn halka ay u kaxaysteen afayeenka ururka taalibaan sabiixullah mujaahid ayaa sheegay inay hore u kaxaysteen sideed sargaal oo ka tirsan ciidanka afghanistan iyo soddon qof oo kale balse meesha ka saaray eedaynta ah inay afduubteen haween iyo caruur ciidamada dalka afghanistan ayaa lagu soo warramayaa inay bilaabeen baarigoob ay ku raadinayeen dadka la afduubtay ugu yaraan toddoba qof ayaa ku dhimatay kadib markii maanta uu qarax ka dhacay goob laga raaca basaska oo ku taalla magaalada dhamaturo ee gobolka yobe ee dalka nigeria gobolka yobe ayaa la sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka dhacayeen qaraxyo badan kuwaasoo horseeday dhimasho iyo weliba dhaawac dad badan gobolka yobe ayaa ah meel inta badan ay dagaalla ku dhex maraan ciidanka nigeria iyo maleeshiyada ururka boko xaraam
waa tahay wilalkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta afka soomaaliga e v o a sida aad warkaba ku maqlayseen madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed xusni mubaarag iyo in ka badan boqol qof ayaa maxkamad ku taala dalka masar waxay ku xukuntay xukun dila kadib markii lagu helay dacwado ahaa inay maleegayeen inay maleegeen maxaabiis ka baxsatay xabsi ku yaala dalkaasi sannadii labadii kun iyo koob iyo tobankii hay-adda muftiyiinta masar oo ah ta ugu sarraysa dhanka diinta ayaa go'aamin doonta in xukunkaasi uu yahay mid kama dambaysa bisha juun ee food ay nagu soo haysa haddaba wariyaha v o a ee dalkaasi masar xuseen saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray maxkamadda dembiyada dalkani masar ayaa xukun dil ah ku riday maxamed mursi madaxweynihii hore ee waddankani qaar ka mid ah hoggaanka sare ee ururka akhwaan muslimiinka iyo xubno kale oo kor u dhaafaya boqol qof qaraarka ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in warqadaha loo gudbiyey muftiga sare ee dalkani masar si uu u saxiixo xukunka dilka ahi ee lagu xukumay maxamed mursi iyo shakhsiyaad intooda badan ka tirsan akhwaan muslimiinka maxkamadda ayaa sheegtay xukunka lagu riday mursi iyo xubno ka tirsan hoggaanka akhwaan muslimiinka iyo shakhsiyaad ka tirsan ururka xamaasa iyo xisbullah inuu ku salaysan yahay kadib markii lagu helay dembi ah inay si sharci daraha ay uga soo baxsadeen xabsi ku yaala waddankani sannadii labada kun iyo koo iyo tobanka xilligii kacdoonka uu ka socday dalkani dadka maanta maxkamaddu xukunku ay ku riday waxaa ka mid ah maxamed badiic hogaamiyaha aqwaan muslimiinka waddankani khayrad shaatiri sheekh yuusuf qardaawi madaxa dalladda culummada muslimiinta caalamka oo degan dalkaasi qatar iyo shakhsiyaad u dhashay dalalka falastiin iyo lubnaan sidoo kale lix iyo toban qof oo ka tirsan hoggaanka akhwaan muslimiinka ayaa lagu xukumay dil toogasho ah kuwaasoo lagu helay inay u basaaseen ururada xamaas iyo xisbullah قررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية alsayid shacbaan shaami garsoorka akhrinayay xukunka lagu riday maxamed mursi iyo xubnaha kale ayaa yidhi maxkamadda ayaa guddoon ku gaartay in warqadaha kiisaska maxamed mursi madaxweynihii hore iyo xubno kale loo diro muftiga guud ee dalkani masar si uu u saxiixo oo go'aanka ugu dambeeyo laga qaato dadka maxkamadda ay xukuntay waxaa sidoo kale ka mid ah hogaamiyaha aqwaan muslimiinka maxamed badiic iyo xubno sarsare oo ka tirsan aqwaan muslimiinka iyo weliba shakhsiyaad ka tirsan xamaas iyo xisbullah maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in si rasmi ah go'aankaasi loogu dhawaaqi doono taariikhdu markay tahay labada bisha juun kadib markii uu soo saxiixo muftiga waddanka masaarida bishii hore ayay ahayd markii maxamed mursi madaxweynihii hore ee waddankani maxkamad ku xukuntay labaatan sano oo xarig ah kadib markii lagu helay inuu ka dambeeyey dadkii lagu laayay afaafkii hore ee madaxtooyada sannadii labada kun iyo labaiyo tobanka dhinaca kale xisbiga xorriyadda iyo cadaaladda ee ururka akhwaan muslimiinka iyo garyaqaanada difaacayay maxamed mursi ayaa sharci daro ku tilmaamay xukunka ay riday maanta maxkamadda waddankani sidoo kale ururka xamaasa ee reer falastiin ayaa si weyn u cambaareeyey xukunka maxkamadda ee lagu riday shakhsiyaad ka tirsan ururkaasi afhayeen u hadlay xamaas ayaa sheegay dadka xukunka lagu riday qaarkooda inay horey u dhinteen arrimahan ayaa imaanaya xili weli dalka masar ay ka jiraan dibadbaxyo looga soo horjeedo cabdilfataax al siisi madaxweynaha haatan xukuma waddankani maxamed mursi ayaa ahaa madaxweynihii ugu horeeyey ee shacabka masaaridu ay soo doorteen sannadii labada kun iyo labaiyo tobanka inkastoo markii dambe bishii juulaay sannadii labada kun iyo saddex iyo tobanka milatariga masaaridu xukunku ay ka tuureen xuseen saxnuuni v o a qaahira
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america culimaadudiinka ganacsatada iyo dadweynaha boosaaso ayaa maanta taageero u fidiyey dadka ku dhibaataysan magaaladaasi ee dhowaan ka soo cararay dirirta ka socota dalka yemen raashin iyo weliba gargaar kale ayaa loo geeyey dadkaasi sidoo kalena gargaarka ugu weyn wuxuu ahaa dadkaasi in loo diray gobolladii ay ka soo jeedeen oo kuwo badan ay ka ambabaxeen magaalada boosaaso sida dadkaasi loo ambabixiyey warbixinta waxaa nooga soo dirtay faadumo yaasiin jaamac
ka badan saddex boqol oo qof oo ka mid ah ku dhowaad kun qof oo ka soo cararay dagaalada dalka yemen kuwaas oo ku sugnaa xerada sida kumeelgaarka ah uu maamulka puntland u dejiyo dadkan soo barakacay ayaa maanta nasiib u helay inay helaan gaadiid geeya gobolada ay doonayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha puntland cabdulaahi xaashi qoob deero ayaa v o a uga warbixiyey tirada dadka maanta gaadiidka la saaray gobolada ay ku socdaan iyo kuwa maalinimada biri ah ay qaadistooda ka qayb qaadan doonaan ganacsato iyo hay-adda i o m oo ay diyaarintooda ku jiraan
maanta waxaan safrinay shirkada golis baa rartay oo waxay u rartay muqdisho waxaa raray gudiga gurmadka qaxootiga yeman oo waxay u rareen hargeysa toban waxaa raray gudiga gurmadka qaxootiga yeman oo iyaguna waxay u rareen degmada laashacaano berri waxaa noo qorshaysan waxaana la soo xiriiray ganacsato waxayna noo sheegeen inay qof qof rarayaan ayagana hadda waxaan ku howlanahay inaanu qof diyaarino waxaa kaloo ayagana berri noo qorshaysan inaanu rarno qof oo hay-adda i o m ah oo aan maanta ka gaari weyna iyagana muddadii ay dadkani joogeen waxaan ugu maqaalaa xaafadaha iyo ururada ee dhallinyarada haweenka inay soo gurmadeen dhar iyo cuntooyin iyo u keeneen dadkan shacabka ruuxiisa una qayb ka qaatay arrimaha maxaa nooga sheegi karta faadumay waa ron doonta u dambaysa oo sidee kun iyo toddoba boqol iyo labaatan iyo saddex sideed boqol labaatan iyo lix ayaa xaruntan soo galay intii kale marka horeba shacabka ayaa dabiray intaana ayaga hadda nala dabiraya waxa uun kooban oo dharka cuntada wax walba ilaa iyo halkaas hadda kala go' ma lahayn waad arkaysay bakhaarkaas waa u buuxaa iyadoo cunto haddeer kama qabno shaki laakiin waxaan ka baqaynaa mawjadaha soo socda inaannu gaarsiin weyno gobahoodii intaas baan u sheegin sheekh fu'aad maxamuud xaaji nuur oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda goolis ayaa sheegay inay horay u qoondayeen in doontii timaadaba ay ka qaadaan afartan qof balse arrintaas ay bedeleen markii hore waxaan rabnay inaan qaadno afartan qof haddaan nahay shirkadda goolis laakiin markaan aragnay inay duruuftu badan tahay markii hore waxaan qaadnay konton iyo sideed qof maantana waxaan qaadaynaa haddii alla idmo oo de ad aragto basaska saaran ilaa saddex boqoloo qof mar walbana insha allahu tacala waxaan jecelnahay inaan kasii kordhino intaa waxaa noo dheer qof kasta oo doonta ka soo dega waxaan siinaa kaarka taleefonka oo hal doolar ku jirto si uu qaraabadiisii ugula xiriiro oo maaragta maxaan ku leeyahay ummaddii wax ula qabsado qaar ka mid a dadkan ka soo barakacay rabshadaha dalka yemen oo ay v o a la kulantay iyaga oo saaran gaadiidkii ay raaci lahaayeen ayaa iiga waramay dareenkooda iyo gobolada ay ku socdaan jecli aadan aad aad ugu faraxsanaa maadaama inta aan ka baxay wadankeyga aan u socdo waa wax fiican
waa gatay magacaaga muuse xuseen cali muuse yaa kugu heliya adiga toban qof ay u helis waa gatay hadda xaga ujeedaa baska baa saaran tahay muqdishoan ujeeda walaal waa gatay aad baan reer puntland aaday noo soo dhoweyn
muddadaan joogsan marka hore marka hore yeemanaan ka macaadan magacii ibraahim barkaada la dhahaa ibraahim yaa kula socda adiga aniga waxaa ila socda xaaskeyga intee ciyaala toddoba waxaan isku nahay toddoba toddoba caruur waa gartay bal ka waran dareenkaaga fursad baad u heshay adiga ilmahaaga inaad maaragtay dareenkayga walahi aad iyo aad u fiican yahay reer puntland waa soo dhaweynayaa yamanaan ka imaanay adiga dagaalo iyo qaraxaan ka soo cararnay hadda waddankayna u socnaa alxamdulilah caafimaad meeqa beri xerada ku jirtay wallaahi saddex beri aan ku jirnay xerada waxaa weli socda qabanqaabo xoog leh oo dhaqaale loogu ururinayo sidii loogu dhoofin lahaa gobolada ay doonayaan taasoo ay wadaan guddi ka kooban ganacsatada culimada iyo dowladda ururada wadaniga ah iyo xaafadaha magaalada boosaaso ayaa iyaguna wada kaalmo ay gaarsiinayaan dadkan sida dhar cunto iyo gogol faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
mid ka mida odayaasha dhaqanka ee ka qaybgeliya shirka magaalada cadaado ayaa sheegay inay ka baxeen shirkaasi ilaa hadda ma cadda in go-aankan uu yahay mid kama dambaysa ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka goordhoweyd kula xiriiray magaalada cadaado nabadoonkaasi oo lagu magacaabo cabdiwahaab sheekh aadan cosoble wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sababta uga baxeen
waa jirtaa arrintaas inaan ka baxnay shirkii maamul dhisidda oo gobolada dhexe inaan ka baxnay aana ahayn qoladii gubasha awal dhigtay aan ahayn ma garata waxaan hayn horta marka ugu horeysa ximan iyo heeb maamul la yidhaahdo oo sideed sano see la og yahay amniguna sugan yahay mucaaradna aan lahayn baan hayn oo ah leh golo guurti wada dhaqameed baarlamaan filin garsoor wasiiradii wax naga maqan ma jirin ma garanta waan gartay marka maxaad uga baxdeen waxaan uga baxnay intaas maamulkii ahaa maamulka dowladda federaalka awal waxay tiri gobolka midab iyo galgaduud baan isu keenaynaa gogol qudhiga dadkuna waa tashanayaa waxaa lagu dooranayaa meeshaas caasimad iyo madaxweyne gobolada dhexe ah ma garat waan gartay intaas waxay ka bedeshay markii aan sugaynay waxay ka bedeshay inay madaxweyneheena jeebka ugu wadato caasimaddiina yidhaahdeen jufaan siinay inqilaab bay nagu qabsadeen qabsi waana qabsadeen wax kalea waa noo diideen
waan gartay marka yaa idin sheegay le weli lama dooran madaxweyne caasimadii inkastoo la- lasoo hadal qaaday laakiin madaxweyne weli lama dooran marka xaggee miyaan miyaana muuqan in inaa ka hor dhacaysaan arrintaas xogteeda waan helnay adiga waan helnay taas kaba soo qaad kulli calaa xaal wuxuu noo diiday wax ikhyaara iyo tal noo diiday ma garanta amarje amarjensi baa nala saaray dad xamar laga keenay oo aan gobolladaan ahayn oo mataqaanaa urur aan ku annagu aan isleenaha waa urur yaa taladii wada waxaan idhi noo ogolaada talada gobollada dhexe u ogolaada haddaan nahay mataqaanaa caasumad aan nahay ximan iyo xeeb noo ogolaada masiirkeenna iyo maamulkeenna hanala tashado qayb hanala siiyo dadka kale oo muslimiinta yimidna hanala tashado ma garanta waan gartay ummaddii oo dhan baa taa loo diiday annagana waaba nala qabsado annagu dad waxaan dowladda dad kala mid maanaan ahayn gurigeenniina waa la joogaa dowladna waan ahayn idinku mar haddii aan weli la dooran madaxweynihii n totally ama gebi ahaan maad ka wada baxdeen shirka mise n culays baad muujinaysaan inaydan ku qanacsanaysa wax u socdaan
dhammaan waa ka baxnay waxaan uga baxnay emergency waana la qabsaday annaga maanta shir jaraa'id baan qabanay maamulkii ximan yahay dhammaantiis baa isu yimid markaan isu nimid oo saxaafaddii aan ka hadalnay waxaana loo yimid marka ninkii eh, qoladii qola nabad sugid ah naloo soo diray qoladii saxaafadda ka hadlaysa ma hadli kartaan baa lihi codkii waa lagu celiyey ma garad n ximan iyo xeeb waxay leedahay dee ilaa madaxweyne ilaa qaab dhismeed bay leedahay adigu dhinacii dhaqankaa tahay n siyaasiyiinta ma ku wada socotaan go-aankan siyaasiyiinta waa ku wada soconaa madaxweynuhu ku biiray qolada inqilaabka ma ahane ee waxaan kusoo wada soconaa wasiirada wasiirka arrimaha gudaha wasiirka maaliyadda wasiirka eh, khayraadka badda kalluumaysiga wasiirka eh, arrimaha bulshada kulli afhayeenka oo madaxweyne afhayeenkiisa waa ku wada soconaa laakiin ninka iyo ninka arrimaha gudaha ah oo loo soo diray meesha oo wasiirka arrimaha gudaha ah nimankaas inqalaab bay nagu haystaan waan gartay mana ka yeelayno waana qaadacnay waan gartay laakiin dee mar haddii madaxweynihiinniiba uu meesha joogo n taasi miyaanay u muuqanaynuun in qayb ka midii ay cadhootay may maqlaysaa waan ku maqlaa madaxweynuhu waana diiday hadduuna diiday annaguna waxaan weyna madaxweyne kaleetaan waxaan magacaabayna aan dooranay maamulkiina waa dhisan yahay baarlamaankii baa dhisan wasiiradii baa dhisan garsoorkii baa dhisan odayaashii guurtiga oo laga amar qaadan jiray aniga guurtiga himan iyo xeeb aniga guddoomiyagu ah waxaan ugu ana saxiixinaa gu- uma saxiixinaa guddoomiyihii guurtiga aniga ah shacabka anaa wax laga weydiiya ma garata iyo golaha guurtiga soomaalidu waxay aada uga daashay ereyga looma dhamma ama n dhinacyadu kama dhex muuqdaan waxaana xilligan dee lagu tala jiray in wax la sameeyo xalka maxaad u arki lahaa haddii lagu weydiin lahaa sidee bay wax u socon karaan oo xal noqon karta hal waxaa noo kara ummadda gobollada dhexe labaiyo tobanka qabaa'il inay fashadaan dowladduna ay goobjoog ka noqoto wixii dadkaasi kusoo heshiiyana dowladdu ay saxiixdo oo dastuurka la ilaaliyo sidaas baa wax ku hagaagi karaan kaasi waxau ahaa nabadoon cabdiwahaab sheekh aadan khadka telefoonka cadaada wuxuu ugu warramayay ismaaciil xuseen farjar dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in marka ugu horreysa in hello jawaab ka hello dowladda soomaaliya iyo weliba madaxweynaha maamulka ximin iyo xeeb iyo dhinacyada kale ka qaybgalaya shirka cadaado aad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda halkaaad nagala socotaana waa voice of america waa tahay haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa inoo soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya haaruun macruuf
dhacdada taariikheed ee ugu weyn ee soomaalidu ay ku faanto waxay dhacday toddobaatan iyo laba sano ka hor markii dalka laga yegleelay xisbigii ugu horreeyey waddaniga ahaa xisbigii leegada oo dalka u horseeday xornimada sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii haddaba sidee ayaa xisbigaasi uu ku dhashay sidee ayuu ugu guulaystay inuu wada hanto taageerada soomaalida maxaase dadka hadda jooga ay ka baran karaan aasaasayaashii soomaalida maanta waa mowduuca barnaamijka martida mikrofoonka waxaana marti igu ah ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed cabdi yuusuf haatanna xildhibaan ka ah baarlamaanka soomaaliya aabbihiina uu ka mid ahaa dadkii ku dhintay dagaalkii dhagax tuur ee gobonnimodoonka ee shantii oktoobar kii ugu horraynna waxa aan weydiiyey sida s y l ay ku aasaasantay waxaa loo aasaasay yaasiin cusmaan yuusuf baa mataqaanaa horta fikradda keenay isaguna waxaa mataqaanaaye waxaa jiray afartan iyo toddoba nin oo talyaaniga oo xisbiga shuuciga ka tirsanayd oo kasoo cararay musaliini oo soomaaliya soo galay sidaa la socotina dee shuuciyiintu marba wax kasoo horjeedeen kuwa gumaysiga iyo laismarsay kasoo horjeedeen marka yaasiin bay isbarteen marka waxay wadaba dhegeysan jireen raadiyo mataqaanaaye dagaalkii labada adduunka soconay wada dhegeysan jireen waxaa dagaalkii labaad marka ka dhashay dhaqdhaqaaqyo gobonnimo doona ka dhashay oo mataqaanaaye africa iyo asia kulli ka bilowday oo gumaysiga la dagaalamayay marka iyada ayaa ay meeshii aaraadi siyaasiin iyaga wada hadleen oo ku yidhaha yaasiin adinka laftiina waad samaysataan bay ku yidhaaheen magarat yaasiin marka firadaasu qaatay nimanka ayaga ahaayoo saddex iyo tobanka nin walba gaarkiisa ayuu la sheekaysan jiray marka markee wuxuu diidanaa in ingiliisku ogaado waa weeye dhalinyaradaas dhex galay nin walba waa la sheekaysanayaa dhaqdhaqaayada gobondoonka meela ka jirta la sheekaysanayaa markii la ogaado ninkuu ra'yigiisa uu qabo ra'yi fiican uu ku arko ayuu l dhihi jiray war hadaanana haddaa say saas hadaynu yeella maxay mataqaanaa kula tar marka waxay aasaaseen s w c waxa la yidhaha soomaali mis kalaaba waxa la yidhaaho macnuhu waxaa xisbigay diidan yihiin la ogaado la aburiyo marka muddo magaca ururka dhalinyarada oo liberaliyo iyo samaysay laakiin underground oo dadka hoos laga hanuuninayo oo la gaarsiinayo xorriyadda isticmaalka lala dagaalamo ayay ka shaqaynayeen markaa kabacdi ayaa maaragtay markay ogaayeen dadku raacsan yahay dadkuna gobonimadii loo diyaashay bay ku dhawaaqeen xisbi siyaasi oo s y l loo baxshay waa garta waxaad ii sheegtaa marka si hoose ugu dhawaaqeen baa tiri s y c ayay marka hore ku dhawaaqeen kabacdina s y c waxa isu rogtay s y l marka bal shaqooyinkii ay hoosta ka wadeen wax iiga sheeg iyo ololihii waxay hoos ka wadeen dadka inay yidhahaan isticmaar baan la dagaalamaya hala diyaargarooba soomaali meelay joogtada ayuu dadka u diyaargaraynayeen dadkuna waa soo dhaweyn islamarkiiba dadka soomaali dad miskax furan bay ahaayeen way ogolaadeen isticmaalka in lala dagaalamo oo xorriyad la gaaro markay ogaadeen dadku aada ula jiro meel walba ay ku dhawaaqaan xisbi siyaasina xorriyad doonayaan marka waktiga ingiriiska afar dhaqdhaqaaqa xoog laha dhacay oo isku xigay oo mataqaanaaye munaasabada waaweyn oo dagaalo ah xoog laha dhacay kii ugu horreeyey kun iyo sagaal boqol afartan iyo lixdii buu ahaa markii ingiriisku uu soo rogay koodhiga madax canshuurka uu soo rogay dabeedna leegadu ay markaan la hadashay ingiriisku wuxuu yeero odayaashii qabaa'ilka madaxda u ahaa eedna wuxuu yihi waa saxiixaysaan ninka waa soo tushanaynaa waxaa kamid ah nin leegada oo allahu naxariista dhihi jira xuseen ha noolaato oo asagu markaa kaabaqadi ahaa qabiqooladii beelaha soomali mid kamid a u ah xamarka waraa dabeedna markii ay meel isugu keen odayaashii wuxuu ku yidhi laba geeriyood baynu dhex naallaa waxaynu dooranayna midda sharafsala mise midda aan sharafsal ahayn haddaan ingiriiska ogolaanana dadkeena na dilayo leerada na dilayso sharafsaran ku dhimanaynaa haddaan gudiimada ingiriiska na dilayo sharaf baynu ku dhiman marka labadaas aynu kala dooran waxaa la adaan kugu raacmaye markaan gaalka u tagna u sheeg mataqaanaaye inay arrintaas aanan ogolayn mar gaalka u taga wuxuu yidhi soomaaliya waad diideen saxiixmina soomaaliya ha noolaato sana noolaataa loo baxshay isla markiina waa la xiray muddo kabacdina waa lasoo daayey waxaa xigtay kun iyo sagaal boqol afartan iyo toddobadii waa gartay dagaalka kalena goormuu ahaa waxaa ku xigay dagaal buqa magaalada xamar wuxuu ahaa goobesa goobesa oo liijira talyaani buu ahaa mataqaanaa marka wuxuu abaabudi jiray mar walba axsaab borotalyan oo isticmaalka la jirta xorriyadda kasoo horjeeda oo leegada kasoo horjeeda dabadeedna wuxuu abaabulay nimankii yamaniinta kasoo jeeda carabta ahaa oo ku yiri mataqaanaaye adinku waxa weeye waxaa tihiin mataqaanaaye isheegeen dadkii sayid barkash oo dalkan annagu aan u haynay dadreed miyo baadiikiiba dalka qabsanaya marka waa inaan la dagaalantaa marka yamaniintuna marka xoog bay ku lahayeen magaalada xamar oo maqaayadaha iyo dukaamada iyo kulligii ayagaa lahaa gaari farasyada xataa markaa taxi ahaa ayagaa lahaay oo mataqaanaa iska lahaan jiray marka waxay sabeen gaariyaashiibay ka fureen fardihii seefahooday soo qaateen dabadeedna leegaday weerar kusoo qaadeen ma garan oo xaruntii leegaday qabsadeen leegadina waa la dagaalantay aad baa loo laayay maalinta iyada ah runtii marka waa forty sevenkii weeye mataqaana markay dhacaysa arrintaas waxaad ii sheegtaa marka een dagaalkaas marka markuu dhacay dagaalkii dhagax tuur isaga goormuu dhacay Afar- afartan iyo sideedii waxaa xamar yimid foob daawa cabdullaahi ciise allah unaxasiye waftigiisi markay united nation ka tageen iyo xorriyad baanu rabnaa talyaaniguna koox ka daba diray ay leeyihiin xorriyad ma rabin talyaanina loo soo celiyo Waa a- afartii dowladood dagaalkii labada adduun ku adkaaday baa soo baxay oo yiri waxaynu soo ogeynaa dadku maleegad iyo xorriyad bay rabaan mase talyaanay doonayaan marka saddexdii beri oo hore waxaa shir socday lix xisbi oo mataqaanaa borotalin xisbi mooye inta kale ay tahay oo calanka talyaaniga wata oo oo leh mataqaanaa ii sheeg een een ma rabno xorriyada talyaaniga noola soo celiso marka maalinta koob iyo tobanka january afartan iyo sideedii baa ahayd maalintii leegada oo maalinta xaawataakada dilaya weeye talyaaniga marka wuxuu soo diray borotilankii leegada weerara buu yiri dabadeedna een, xaawataakii ku baxteen oo markaa joogtay xarunta leegaduna waxaa ku fidsana meesha guriga ummadda iyo hadda ay ka dhisan yihiin oo meel walba ina sagartiin si awoodeeda u aragto markaas ayaa horseedkii leegadu waxay u tageen ee, waxay xarunta waa la qabsaday xaawataakana waa la dilay leegada weerar bay soo qaaday konton iyo laba talyaaniga dileen markaas magaalada xamarna leegada qabsatay kuwii borotalyankana waa carareen soo baawarkii marka markay noqdeen oo ay dib u laabteen way xagga tageen way go-aan gaareen ay leeyihiin mataqaanay soomaaliya talyaani ha loo dhiibo markay u diyaar garoobaan inay khasya qaadan karaan ha qaateen markaas a- ayaa ayaa ayaa mataqaanay iyagoo ay diyaar noqdaan xorriyad ha la siiyo cabdullaahi ciisa marka taar soo diray la yidhaaho abella ay somali oo la yidhaaho oo codka ummadda soomaaliya uu leeyahay waxaa go-aan lagu gaara talyaani ina loo soo cesho with health condition oo macnaheedu yahay inuu caburiyo dhaqdhaqaaqa goboloodoonka marka waa inaad muujistaan inaad diidan tihiin marka waa forty ninkii waa shantii octoobar kun iyo sagaal boqol afartan iyo sagaalkii dagaalkaas waa dagaalkaan kuu sheegay abahai waa ku dhintay rag badan oo odayaal badan baa ku dhintay dad badan waa lagu dhaawacay xaruntii leegada mataqaanaa waa la xiray central committee waa la masaafishay magaaladii iyo dalkiina bandi baa laga dhigay marka waa marka cabdirasaaq iyo allah u naxariistay taarka dirayeen lawaaxa iyo ay cabdullahi yuanka jooga u dirayeen leeyihiin intaas qofood baa dhimantay intaasna waa dhaawac xaruntiina waa xiran tahay central committeena waa la masaafishay waxay xiran yihiin cabdullaahina meesha khudbada uu ka akrinhayo markaa la weydiiyey safiirkii ingiriiska mataqaanaa markaas u-anka joogay iyo nusaac halaysiiyo buu yiri mataqaanaa arrintaa waa soo sheegayaa arrintu waa dhacday eh, safiirkii ingiriiska marka ayaa bishii november afartan iyo sagaalkii la fadhiistay amendamenta waxa lagu sameeyey go-aankii hore oon waktiyeysnayn markaas waxa go-aan lagu gaaray soomaaliya in toban sano gudahood xorriyad la siiyo oo mataqaanaa talyaanigu uuna gaarsiiyo markii la gaaro lixdankii ayaa go-aan lagu gaaray waa gart marka intaan sida buuxda loo hoos tegin talyaaniga bal waxaad wax yar iga sheegtaa aragtida wadamada caalamka maraykanka ruushka ingiriiska faransiiska iyo wadamadii kale arrimaha soomaaliya xiiseynayey masar oo kale fikradihii ay ka qabeen in soomaaliya lagu wareejiyo talyaaniga waxa weeye horta marka ugu horeysa een, talyaaniga mataqaanaa in loo dhiibo wadamada reer galbeedka aa dhaba waxaa ingiriis dadka u leelayaa soo leegadu ma idhahin talyaani ma rabna ay dhahayeen soo maaha talyaaniga in loo dhiibo noola soo celiyo ingiriiska iyo maraykanka iyo awogta iyo faransiiska leegaduna waxay diideen talyaani in loo soo celsho waxa ingiriisku u leelayeen waxay ogolaada talyaana laydin keena ayaabay ahayd marka waxa weeye dagaalkaas dhagaxtuur waxaa la waa waa dagaalkii goostay in la cayimo xorriyadda markana la siinayo markii dadkaa la laayay faraha badan oo dad badan la dhaawacay waxaasu dhaceen bishii november baa marka marka waxaa dhacayna waa shantii octoober november baa dib loo fadhiistay oo markaa la yidhi waa in la siiyaa mataqaana kudii sanaba lixdanka xorriyadda soomaaliya la siiyo wey markaasaa go-aan la gaaray waa garta marka xukunkii talyaaniga sidee buu ahaa sidee buu ku bilowday talyaani wuxuu la soo galay calcar iyo weerar iyo dhibaata la soo galay iyo caburin uu raba legada inuu burbursho axsaab borotalyana sameeyo oo xorriyadda dib u dhigo ayuu ka shaqaynayey laakiin leegadii xoog iyo waxa ka sii midnimo iyo mintinima kasii qaaday talyaanigiina kuma uusa unduuleysan waxaa markaa soo dhi- afa- konton iyo afartii baa nin waxaa duqa magaalada ka ah xamar eh, duqa magaalada maaha ama sortooraha talyaaniga xukuma mataqaana waxaa la dhihi jiray magaciisa ancelotti aad maqashay riika ancelotti baa la dhihi jiray wuxuu rabay inuu ogaado dadku maleeraday raacsan yihiin mase waa eh, mataqaanaa borotalian weeye dalku municipality malay xamar mooye inta kale xamar keliya dowlad hoose dowlad hoosareed weliba oo dug magaala ka yahay talyaaniga Eh, marka doorasho dowlada hoose u sameeyey si uu ogaado mataqaanaa dadku maleeraday la jiraan mase waxay la jiraanin mataqaanaa shageen talyaaniga ma jiraanin codadkii marka waxay kusoo baxeen boqolkiiba sagaashan ka badan mataqaanaa ayaa leerada u guuleysatay markaa ayuu mataqaanaay ogaaday in dadku leegada la jiro oosan talyaanigu caburin karinin ayuu aar cabdulla cusmaan u yeeray oo ku yiri waxaan rabnaa inaanu annagii adinku heshiino oo aan collaboration wada shaqeyno oon xorriyaddii wakti laydinku galay laydinku talagalay inu siino oo markaas aynu misnaa dowlad daakil aynu soo horumarino ayaa mataqaanay ayaa ayuu ayaa ayaa mataqaana collaborationahaasaa dhacay marka collaborationahaasu dhinacna wuu ka fiicnaa dhinacna qalab buu ka ahaayo waxaa weeye mathalan conditionbukan waxaa kamid ahaa in nimankii baratooyinka ahaa oo xorriyadda kasoo diray maamulka la sameynaya inay ka qayb galaan ayaa ayu ayaa condition kamid ahaa marka leegadu waxay laba buug bay lahayd buug madow iyo buug cad bay lahayd buuga cad waxaa lagu qori jiray dadka xorriyadda doonaya ayaa lagu qori jiray buugga madowna waxaa lagu qori jiray dadka xorriyadda kasoo horjeeda ballantuna waxay qof walba wuxuu mutasiin helo lixdanka markii xorriyadda la qaato ayaa dadka lagu ballaniyey marka buuggii madooba iyo buugga caddaa meeshaasay ku dhinteen ma garan collaborationahaas kanana lala galay ayaa dishay ayaa meesha ku dhimatay marka dhibaatada ugu weyn leexashada keentana taas ayado halgankii xooga badnaa ummadda soo gashay xoogaa dhiseeta gaarsiin heshiiskaasuu ahaa ma garan iyo dhinaca kale dee qolada mudareedka ayay yihiin talyaani culaaskiisa iyo dhibaatadiisanu iska leexinayna iska ogolaan oo xorriyadayda wakti loogu talagay aynu qaadan oo ayay mataqaanaa qaarna waxay la war waxayay taariikhda iyaan lagu cayaarin oo adigu meesha leed xataa ku kala jirta waa ku kala dilaacday waa la socotaa daakilka markii la qaatay aadan cabdullahi cusmaan allah u naxariisto wuxuu noqday ra-iisul baarlamaan cabdullaahina wuxuu noqday allah u naxariistay ra-iisul wasaare ninka la yidhaaho allah u naxariistay xaaji maxamed xuseen saddex iyo toban kamid ah ayaa waxaa loo doortay baraseedkii leegada xaaji maxamedna dadka xag jiro oon ogolayn heshiiskaas kasoo horjeeday buu ahaa markuu xaban yimid waa ka hor yimid leegadii baa laga saaray oo la yidhi mataqaana isheeg midkii leegada saddex toban kamid ah waa laga saaray dad badan baa la caro gareer soomaaliya furay marka leegadu way kala jirtaa arrintaasina ku kala jirta arrinta ku saabsan dowladdii daakhiliga sida ugu diyaarisay waddanka xornimada iyo doorkii s y l iyadana wax iiga sheeg waxa weeye de daakilku waxaa loo diyaargaroobahayay mataqaanay sheegeen in xorriyadda wakti loogu talagala la qaato lixdankii markii la gaaro maamulku meel gaar oo sii diyaariya mataqaanaa sii dowlad loo xukumi lahaa meesha laga sameynayay marka dee lixdankiina waxaa soo biiray waqooyina waa yimaadeen laba xisbi oo xisbiga s n l iyo iyo xisbiga u s b ayana yimid oo midnimadii soomaaliya wax ka saxeixay oo xamar lagu saxeixay oo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii labadii gobol oo midna ingiriis ka kacay midna talyaani ka kacay baa mataqaanaa la mideeyey oo jamhuuriyadda soomaaliya aasaasay marka iyada ah koob iyo lixdankiina arki loo qaaday in mataqaanaa jamhuuriyadda soomaaliya ay jamhuur hal jamhuuriyad ay tahay mataqaana waa garta leegada s y l sidee bay uga gudbeen arrinta ku saabsan qabyaaladda qabyaaladda waa ka gudbeen soomaalida isku aamineen soomaalida isku aamineen nileegaan midna u sheega jirin mataqaana wuxuu ahaa nin soomaaliya oo mataqaana aan qabiil sheegan karin buu ahaa oon loo ogolayn nink hadduu qabiil sheegtana leegada waa laga saari jiray ama waa la ganaaxi jiray maselama haddaan kuu sheego waagaa dhowr iyo dhowr iyo kontonkiibaa nin brotaliana ayaa xabad waxaa ku dhuftay leegada madax xabad kala dhacday dabeedna leegadii oo dhan baa inta lasoo xareeyey baa kii la gelshayba karbanyeerigii talyaaniga ahaaba mis u yaalla markaasa marku ninku marku soo gelaya waxaa laleeyahay kii raasasay qabiilkaaga waayo markaasuu leeyahay ninka leegada dhihimay qabiil sheegana soomaala buu leeyahy sooma gara markaasaa la dilaya inta la garaa xabsi lagu tuuraya marka nin dhalinyaro leegada kamid a ayaa ayaa mataqaana meeshi soo galay oo markaasaa la kii raasasay marka wuxuu raggiis xibnihiisoo galgalanayo la dilayo ayuu arkay markaasuu yihi caawa keliya reer hebel caawa keliya reer hebel baa ray waa la soo daayo war maxaa kusoo bokay daa rag gale waa la xiray waan iska sheegay waxaan waxaan caawa keliya reer hebel baan ahay markaasaa la ganaaxay waa la ganaaxay waa mataqaana waxaa la yihi waa qalad barsano inaad qabiil sheegata ma ahay marka waxa weeye halkaasay ahayd qabiilka wax la duugo la nacay buu ahaa dunya oo baktiga qarandigiisa buu ahaa waa gartay marka markaad aan ka hadalno wakhtiga maanta aan joogno wakhtiga maanta aan joogno miyaa ka adkaa oo ka dhib badnaa xilligaas mise dadka iyo waddaniyiinta xilligaa joogay ayaa ka howlkarsanaa kana aqoon badnaa kana wadanisanaa dadka hadda jooga waa midkii waxa weye horta dadka hadda joogaa dad jira maaha dad taariikhlana maaha dad dadkaa iyo dadkaana wax la seer dhigi kara maaha dadka waxaa iyadoo isticmaal jiro oo la dilayo oo la xiraayo oo shaqada laga eryahayo oo xabsi lagu tuurayo wax walba lagu samaynayo ayay soomaalinimadooda mataqaanaa ishiga ayay u dagaalamayeen xoolahooda ku bixinayeen oo u dhimanayeen oo wax walbay samaynayeen dadka halkaa jirana dowladnimadii iyo qarnimadii burbursheen qabiil bay ka doorteen iyo shaqajaannimo iyo tuugnimay ka barteen ayay ka ayay ka doorteen iyo jaajuusnimo iyo shisheeye inuu shaqeeyaan bay ka doorteen qarnimadii mataqaanaa iyo iyo dowladnimaday dadka usoo dhinteen usoo dagaalamay marka dad la soo dhigi kara ma ahayn iyo dad sidoo toona aqoonta kuwaana aqoon badan oo tacliim badan laakiin aqoon xuna raqiisoo waxba aan tarayn bay mataqaanaa meel la odaayaan oo qaranduusnimo aan waxba tarayn marka waxa weeye wax lasu lasordhigi kara maaha iyo wax lasu sheegi kara maaha waxaan garanayaa dad mataqaanaa ii sheeg jirkooda leegada calaamadeeda ku xiranaya oo inta isku dilaya oo le jirkayga miaan meel kale ku aaminimay calaamada leegada dadku meeshaasay gaarsiisanaya gabdhugu lama yahadli jirin inuu dhalinyaro ahayn oo leegaan ahayn oo sama xirayn calaamada leegada lama yahadli jirin canduurta kutusio waa ka dhaqaaqi marka dadkaas adeer waxa weeye gabdhuhu muraayadahooda geli jireen iyo mataqaan dhegahooda iibin jireen masuufka la siiyo ayay nus leelada u geyn jireen marka waxa weeye dadkaasi dad dad laisku nisbayn kara maaha iyo waxa sidhow midda toona marka dadka hadda jira dad gulliya weeye oo wada jaajuus ah oo wax daran ah oo shisheeye u wada shaqeeya oo liita weeye oo wax ka liita aana jirin weligeyna ma arki dad noocaan oo kaa dadka hadda jira waa gartay maxaa ugu wacan bay kula tahay ma garana wax waa dilo waa qaranka baan qaran waa qaran tagnay waxa weeye qarannimada baa naga baaba'day qabiil iyo tuugnimo iyo sarajan waxa la reer hebel baa watay hebel reer hebel baa watay hebel reer hebel baa watay hebel reer hebel yani wax kalaba la garan maayo markaasaa nin walba wuxuu tartamaya inuu isticmaalkiiskooda ka galo iyo waxay ka dhigeen mataqaana usan aaminsanayn dalkii dadkiisii sharaftiisa midna usan aaminsanayn haba yaraatee wax la samayn karo oo waktigaas iyo dareenkii wadaninimo ee xilligaas jiray iyo maxaanku idhaahdaa daljacaylkii iyo wadan jacaylkii lagu soo celin karo xilligaasi jiray ma jira dadka soomaalida kulli kama ay dhammaan wadaniyadii daljacaylkii dad badan oo jecel wadanka iyo midnimadaa jira laakiin organisasyoona midaysan male kalsoonidiina waa dhimatay oo is-aamintii baa yaraaday marka haddii organisasyoon wadani uu abuurmo oo xisbi wadani uu abuurmo oo ururiyo dadka muwaadiniinta ah dib baa loo soo noolayn karaa wadanidii soomaalinimada qof kastoo la sheekaysido dareenka waa qaba wadaniyada laakiin waxa ka adkaaday midka ku shaqaysanaya shisheeyaha u shaqeyna danisa qabyaaladii qurb waxaa lagu dilay soomaalida sumaalsina laba qodob qabiil siyaasadeysano dershe lagu raadinayo iyo diin siyaasadeysano dershe lagu raadinayo ayaa soomaalida sumaalsina bishxargaasaysa dadka soo xorey marka in laga baxo soomaalinimadii qarnimada soo celiyaa loo baahay intaad ka xorowdaan qabyaalada iyo waxyaalaha lamidka iyo danaysiga midnimo iyo wadajiri soo jeeto xorriyadiini sharaftiini soo ceshada oo midooba isjeclaada oo mataqaana qaranimadiini iyo mafradkiini soo ceshada laysku aqoonta intaasaan ku leehay
barnaamijkii martida makarafoonkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa maxamed cabdi yuusuf ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xildhibaanna ka ah baarlamaanka federaalka soomaaliya ee xilligan inta aynu mar kale kulmi doonnana waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay haaruun macruuf haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka cawiiska iyo sahre ciidla nuur
kula soo dhowaada barnaamijkeenna cawayska washington oo aan idiinku hayo qodobo kala duwan oo aan filayo inaad ka heli doontaan inta aynaan u gudbin maanse kale oo aan caawa idiinku hayo mid ka mida silsiladdii toddobaadyadan baahay noo socotay ee ina macallin ciise bal aynu ku hormarno dhinaca sheekooyinka dhallinyarada cabdigahayr baa hore looga hayay abidkayba meel lagu jabaanjiqilla weyna alla maxaa rag haasaawatag ahaa jab aan yaraynila kulmay bal hadda qof walowba soo xusuuso maalintay kuugu darayd adigoo gabadh u shukaansi tegey ay tii dheerayd kaa raacday inta aad xusuustaasi ku maqan tihiinna balan soo dhoweeyo cabdiraxmaan sheekh oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada hargeysa cabdiraxmaan wuxuu qoraa sheekooyin aad u maadiyo qosol badan oo uu ka sameeyo waayaha bulshada gaar ahaana dhallinyarada wuxuu sheekooyinkaasi ku soo gudbiyaa bog uu ku leeyahay facebooka oo la yidhaahdo yunis burcaawi bal haddaba intaynaan u gudbin sheekooyinka uu qoray yunis burcaawi aan soo dhoweeyo cabdiraxmaan oo aan iskiin baro cabdiraxmaan kusoo dhowo barnaamijka caweyska washington sahra aada baad u mahadsan tahay walaal waan dhowahay magacayga oo dhammaystiran waxa weyaan cabdiraxmaan sheekh muuse axmed yunis burcaawi maaha magacayga dhabta ah laakiin waa magaca aan qoraaladayda kusoo saaro magacan wuxuu saxa usoo shacbaxay labada kun iyo labayo toban waan gartay marka adiga yunis burcaawi markii aad deetana aad bixisay caan buu noqday iminka dadku waxay u yaqaanaa nin yunis burcaawi la yidhaahdaa inuu sheekooyinkan soo qoro ee dadka badankoodu ma yaqaanaan cabdiraxmaan sheekh oo iminka ila hadlayaa inuu sheekooyinkaasi isagu soo gudbiyo Een, intaanan markaa cabdiraxmaan oo halkaa aanan dhaafin ilaa labadii kun iyo labiyo tobankii dad badan baa beijkaaga ku xidhan Ee, sheekooyinka aad soo qorto ma kuwo adiga kugu saabsan baa badankooda waa dhacdooyin jira oo la wada garan karo inay wakhtiyo kala duwan ama maraaxil kala duwan dadka soo maraan mise waa kuwa asxaabtaada ku dhaca mise waa kuwa aad dadka ka maqasho oo aad markaa qurxiso ood laxamayso ood sidaa kusoo maaragtay daabacdo sahra waxaan odhan kalaa intaba way isugu jiraan waan garta inta aada sheegtayba way isugu jiraan laakiin inta ugu badan waa mala awaal laakiin arrinta xiisaha le waxay tahay mala awaalkayga ayaa marar badan wuxuu noq dhacdo qof ku dhacday inta badan sheekooyinkayga dareen celinta kasoo noqotaa waxay noqotaa ku badankaa waxay u yidhahdeen qof aan garanaya ku dhacday ama aniga igu dhacday waxaa mudan aniga aniga iga sheekaynay waad mahadsan tahay ee, bal haddaba dhegeystayaashaan sheekooyinkaasi qaarkood la wadaagi doonaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan dee dadkiina barasho wanaagsan baanu leenahay yunis burcaawi waxaa ka dambeeya Barasho wanaagsan, cabdiraxmaan sheekh aad baad umahadsan tahay sahra aad baad umahadsan tahay waa tahay haddaba aynu gudagallo sheekooyinka uu cabdiraxmaan oo ku magac dheer yunis burcaawi uu inoo diyaariyey sheekadani waxay ku saabsan tahay nin dhallinyaro ah oo la yidhaahda samatar ayaa waayadii telefoonada la isku soo nasiibsan jiray ee malaha telefoonada gacanta iyo kuwa guryaha la dhigtaaba ay cusbaayeen ayuu maalin maalmaha ka mida telefoon iska soo wacay kadibna nasiibkiisa gabadh baa ka qabatay ismahaan way isbarteen muddo dheer ayaanay telefoon ku wada hadlayeen iyagoo aan si toosa isku arag ninkii samatar wuxuu gabadhii ku adkeeyey mar ay noqotaba inay kulmaan oo ay weji ka weji isku arkaan gabadha gurigooda aad baa looga ilaaliyaa sidaasoy tahay raguma soo geli karaan iyaduna dibadda uma bixi karto gaar ahaan wakhtiyada habeenkii tilmaamay u sheegtay wiilkii waxay tidhi qarkay doontaha ku da'dee bal habeenkaa caawa waynu isarkaynaa meelaan gurigooda sidaasi uga dheerayn ayay ku ballamisay waxay tidhi gabadh caynkaasa oo dharkaa soo xidhan doonta oo sidaasa baan ahay hase ahaatee markii la gaadhay saacaddii ballanta gabadhii hooyadeed habaryaraheed eeyedeed dadkii jaarka daaradoodii baaba sheeko lagu qabsaday meel alla meelay ka baxdaa bal waa kaasa keen samatarna meel halkan uu taagan yahay oo gabadhii iyo ballantii buu sugayaa bal haddaba waxaa kala qabsaday sheekada waxaa inteeda kale inoo haya maxamuud mascade wariyaha iyaga oo haatanba khadka telefoonka ee magaalada minneabolis si toosa ugu jira maxamuud oo haye
saaran waan sii qoslaya waad ujeedaa war malaynaya waxaan kusii qoslayaa waxa sugaya saaxiibka iyo sida usoo labisay iyo weliba quruxda iyo shacniga ka muuqday haye haye samatar markii uu soo baxay ee, uu gabadhii meeshii uu kula ballama yimid ayaa waxaa u timid gabar yar oo malaha ka duwan ti uu la ballamay Mhm.
Ee, gabadhii markii uu u yimid wuu salaamay isagoo naxnaxsan oo isle malaha warniyo maxaa dhacay Ma- telefoonkii waa lagu qaldamaya haye yaa salaanta waxay ku tiri ee, walaal ma samatar baa haa waa aniga samatar baan ahay ee, adigu tumaad ahayd haye Wuxuu yidhi, ee, waxay ku tiri gabadhii walaal aniga waxay soo dirtay ee, ismahaan Mhm.
ee, bacdan aan wadana waxaa ku jira bacbay wadaa gabadhu marka haye ee, dirac iyo garbasaar iyo kobo marka waxay tiri kobaha iyo diraca iyo garbasaarka ha soo gashto waayo ee, guriga daaradiisa ah, hooyooyin baa ku caweynaya gabadhuna ma ogola ee, looma ogola inay soo baxdo haye si marka aanay kuu fahmin ee, hablaha meesha ku- ee, ku sheekaysanaya waa inaad adoo gabar u eg guriga aad ii raacdo wixii baa la ekaan waaya marka nasiib darada nin dheer oo xoogan oo laba lafooda ayuu ahaa waa gartay gabadhii kusalaata waxay idhahdee walaal ani waxaan ilama eke Mhm.
Ala- adigu waxay tihi halkan igu sii sug gabadhii baan ku noqonayaa haye iyadoo dhisay u timi ismanaheed dhismahaane ninkii aan u tegey ee, alaabtii aad ii dhiibtay way ku yaraato ma gashan kare eh ya dharkan iga bedel baahan yahay alaab kaloo ka weyn alla hogayo ba ay xageen ka keenaa mara ka weyn ma haya anugu dee xageen ka raadiya tayaraa u sheegta marka munadheer gabar la yidhahdo daris ay yihiin gabadha waxay tiri munadheer nahedha tala fiican baad keentay munadheer baa loo tegay jalbaab iyo waxaa laga soo tabal caaraystay iyo dirac iyo adduun adduun marka muni muni wey dhaartay dharkeed waa waaraad waa leekaanayaan cid walba gabadh dheer oo xoogan oo laba lafooda malaha ee deegaankan ayadaa malaha ugu dheerada ugu xoog badneed baan u malaynayaa waan garta marigii baa laga soo qaaday iyo jalbaabkii wixii wiilkiibay uu soo laabatay gabadhii yareed ninkii samatar luuqluuqiibuu galay dharkiibuu isku soo labistay isagoo jalbaabkii iyo wixii sii gashan markuu meeshii ka soo baxay ahe ayaa munadheer odageedii oo masaajidka ka soo baxay munadheer odageedii oo masaajidka ka soo baxay baa wuxuu is- wuxuu arkay gabadhiisii munadheer oo sii socota mugta haye dharkeedii buu garanayaa Waan Uu ka gartay.
dabaqay, "Naa, munaay munaay munaay heedhe munaay munaay uu ka dabaqayo mugta gabadhii yareed baa aqoonsatay ninku inuu yahay ninkii mun hoogayo bay warsamo tarow ee, munadheer ninki odaygeedii weyn warna caraji war meeshaan ka cararno waraan cararno iyagoo ordaya bay guriga yimaadeen waan garta dee dhinacii kale munadheer odageediiboo dee cerka maraya oo xanaaqsan oo dhahaya dee waad inkirta baa gurigii sii tegay mugta haye ma aniga aad mataqaana ay dhegaysatay caawa soo maahan Haya.
ee qolada aad u socotay iyo meeshii aad eh, sheekadan aad aad aniga waxaad ii inkiraysay baan kaa rabaa ninkii malaha isnagana masayr baa soo taabtay waan garta munoo qaracsan oo cir iyo dhul meel ay ku socota aan garanaynin baa soo baxday haye waxay tiri gabadhii si aad odaga u qanciso waa inaad maryihii ka soo qaadataa haye Eh, middan yar ee gabadha wiilka u keenaysay ah gab- qofka la adeegsanayay Mhm.
baa waxay ku tiri eh, waxay aragtay halka sheeda iyadoo soo socota mugta Mhm.
kiba kusana waxay tiri muna dheer baa soo socota haddii tana odageedii baan aragnay waxaan u malaynayaa inay maryihii doonaysay qolka ka soo bax ee Haye.
ka hortag haye qaraacan wadnihii baa istaagi gaaray gabadhii ismahanay ninkii samatar ahaanaa gabadhiiba qolkii kula jira buu ku jiraa samatar de waa ninka xooga badan oo dhirirka badana meel lagu qarin karaba ma laha Hay.
war sariirta hoosgal lugihiisa baa banaanka yaala allahu akbar wardaha hoosgal maradii daha markii la saaro lugihiisii baa la arkaya intii daha la xilay daahii baa soo ruqay wax alla waxay samaysay garanweysa gabadhii aduu kaa ninka shakiil o'nil lee qari ma ma qarin kartaa shakiil o'nil waa mid basketballka dheero oo toddoba mitir ah
maraykanka jooga
gabadhii wadni si kastay yeeshay waxbay wax allo wax ay ku samaysay garan weysa ninkii mugtaa haye daba meel bay fariisay ayadaa waxay go'aansatay inay soo baxdo malaha sheeko kale u dhisto muna albaabkii kaga hortimid munaqnaa heedha qolkana geliya marihii odagii baa iga masayrayo ee wuxuu u qaatay galabta markaad dharkaygii xirtay Mhm.
waad magaalada ku maraysay wuu wuxuu ii kaa qaatay inaad aniga taadna lama aadan hadlin ee marka ee, horta kobadhaa dheerna miyaad xirnayd bay ku tiri mugta
maxamudow bal toddobaadka dambe ayaynu Adi.
halkaasi kasii ambaqaadid bal muna iyo siday ku kala amba baxaan gabadhii iyada ahaydee ismahaan samatar ma islaam baa ugu soo geli gurigii ma sidaasuu halkaa ugu jiri caawo dhan bal warkiisa toddobaadka dambe aynu kasoo war doonayeen aad iyo aad aad iyo aad.
waa hagaag dhegaystayaal waataynu toddobaadkii hore dhegaysanay maansadii ay soo tirisay hodan maxamed oo iswiidhan joogta oo waxay tidhi haddii sheekadayna macallin ciise la dhigi waayo malagood rag buu galay ama xaal malaayiin lagu moosi doonaa dee innagana dheel baa dhex inoo joogtay oo waxaynu lahayn talow raggii iyo dadkii gabadha dhalay arrinkaasi ma ka warhayaan nin hal abuura oo dhallinyara oo layidhaa aadan shuuriye ayaa yidhi gabadha aabbaheedba waa aniga cajiib dee haddaba dhegaystayaal caawa marti culus baa inoo joogta mar haddii duqii macallin ciise ahaa uu cumaamadda soo qaatay aynu si weyn u soo dhoweyno
saara walaalaad baad mahadsan tahay waa aadan faarax aw jaamac ku magac dheer shuuriya waxaan joogaa waddanka mosambik horta saarasa la socotid waxa weeye silsiladu markay bilaabatay dee ragga dhalinyarada ka qayb gelayay abwaanada ugu horeeyo abwaan khaliil faarax xayir dee ninba meel buu ku eego waxa weeye nin yidhi musharax baan ahay ninba meel buu ku eegay ma garat waan garta Een, anigu dhakadegdhe ka duwan baan ka eego waxa weeye maadaama oo rag een, ay yidhaahdeen dee gabadha xaggee loo raacaya ayaa mas-uul ka ah oo layidhi yaa meherkeeda la Waxaa weeye- siinayaa ha waan ani garta bal bal dhankaa ka eego waxa weeye een, duqi macalin ciise adigu markaa duqii macallin ciise ahaa booskiisii soo istaag baad istiri ha waan gartay marka maansidaada magaceed een, aadanow walaal maasuud waxaa la yidhahdaa mahuraan
waaba waaba mahuraankiiba dardaaran gabadha lagula hadlayo waan garta bal hadda maansada aynu wada dhagaysana aniga iyo dadka barnaamijka caweyska washington ku xidhan iyo inta kale hawada inaga maqlaysaba waayahay maasuud mahuraan waxay tidhi maansadan cuddooniya suugaanta miidda ah murtidiiyo tusaalahan maaxdiiyo xareedda ah hal-abuurkii mariye ee maamuusay dhaqankii waa laga maqsuudo miisaanka wacan iyo midhahooda dhumucda leh mid kastay u raacsheen marinkana u qaadeen waa mahad ilaahay raggii miimka curiyiya dhammaan macallimiintii muxubiya salaan iyo marxabaa u diraya marxab baabad u diraysaa waad salaamaysa ha waa salaamtii goboldhigintaas waan garta ragga madasha joogow waqtigiiya xigaalka ruuxaad maqlaysaan waa macallin ciiso maryantaba maryantaba anaa dhalay waan gartay mulaaxana lagu sheegiyo magacyo badana macallin ciise laftigiisii markaa magacyo badana inanta mulaaxana lagu sheegiyo
Ha, magacyo badan laakiin ilaahay hadda eh, saaray Ahe.
magaceeda saxdaa lama oga gabadha Waan Meel gartay.
joogtana lama oga qofka magac buu la baxay waa tahay
waa curad milgiya sharaf qurux lagu manaysto waa qalanjo meel mara masa weeye loo bogay ma amuus xishoodlay misaal weeye toolmoon hanti lagu maslaxa iyo malaayiin ma gooyaan ninka maagay gabadha ee minjo baasta yidhiyow xaal meel maroo wacan madal baan ku sugayaa ragga madasha joogow muxubada jacaylkiiyo moolkiisa caashiqu waa mawjad xoog weyn mahuraanna waa dumar reedheenna midig iyo maryaheena weeyaan maslaxiyo wanaag iyo jacayl loo micneeyiyo maalkoodu waa guur meher loo sameeyiyo aroos loo minaaliyo maankoodu waa ubad minankoodu waa daar maaweelo iyo hees maslaxoodu waa dahab waxba yaanan maansada meesheeda geynine mid yaroo dardaarana maryan baan u dirayaa waa ko marka halkan waxaa ka bilaabmaya dardaarankii eh, gabadha waan garta wuxuu yidhi ina macallin ciisaay midii layga dheeraay gacantaydu midigay marwadii haweenkaay haddii uu muraad guur maankaaga soo galo mahma horaa tidhi raggu magaca guud iyo muuqaalka dabad iyo magta waa ka siman yihi maanyaro iska ogow nimaan marada tolanayn maalkana tashiilayn matashada iska ogow waan garta midabka iyo joog iyo muuqaalka dabadda ah ruux laga maqsuudo oo midna madhan iska ogow mawlihii abuuriyo masallaha mid diido waalidkiina aan maqal isna waa masuube magaxumo iska ogow waan garta midka soo murqaamee mijintiisa raadshee kumiraaya laykii maqalxada iska ogow kaa maqalxadahan ah inoo soo dhoweyn waan garta kuwa marada jiidee qayb madaxa xiiree ismaroorshe laafyaha mooryaan iska ogow marka ninkii lagula dardaarmaya halka- een, waxa weeye loo sheegaya markaa haye nin mas-uulahoo wacan maan iyo garaadba leh diintana ku meel maray maamuusay dhaqankii muxubada jacaylkiiyo kuumiisa caashaqa soo miro gabadh yahay anaa meherka guurkiyo marta kugu xidhayo inaan meel geel iyo malaayiinku dhaafsado marna hayga sugin taas oo waxa weeye dee maal iyo hanti midna ku dhaafsan maayo ee haddii aad Waxaaga laakiin la nin ciyaar.
nin nin edab loo wanaagsan oo dhaqan fiican la haddaad keento anaa ma kuu meherinayaba ama malaayiin ha kaa bixiyo ama maqal ha kaa bixiyo xudun ha kaa bixiyo adigu dookhaaga ka ciyaar waan gartay haatana waa qaybtii aynu ku waraysan jirnay hal abuurka iyo heesaaga waana qaybtii saddexaad uguna dambaysay waraysigii oo aan dhowaanta la yeeshay abwaan cabdiraxmaan ibraahim abees cabdiraxmaan abees toddobaadkan bal waxaad noogu bilowdaa maanse la yidhaahdo xujo oo aad hal abuurtay markaa xujo waxay waxa waxaa ka mid ah hahee waa quruxaha dee markaad qaar aragto ayaa dee ilaahay baad xasuusanaysaa ah, dee ilaahay wa- qofkan sidaan u sameeyey mise xeel qarsoon iyo xubin uu farshaxanimo xaakimi waa doomaha tartamada xaddaafka ku xasuusinayo xiska eeg la leeyo xaqa lagu iftiishiyo aayad xay ah baatay xaajadu sandeera dahab iyo xariir iyo xaawalaydu miimku xaragada kusii dilo haba xiloo wax qabo dumar adigu xuuraan cayn iyo waxaa fiican biila alayleeya xurmi iyo sharaf shoobkiyo hablaha ugub xaqdhowr iyo habsami dhaqan xidid laga abraaciyo xudun baad u wada tahay xaashee dhaliil iyo xumo kuuma soo gelin kuxantaa wanaag iyo xilkas iyo ammaan sheeg waxaan wanaag Marka ahaynba aad- laguguma soo qaado haa qofkii kude kusoo qaadaaba wa ammaanun marka aada xilgudashada xalintiyo garsoor jiro xurguf aadmi kala qabo xaqiiqada ogaalka xagal kama warin sida sidii guurta loo xulay ayaad xubinba gaarkeed xaqa kama yijib sida xerbeegti qeexda alla ileh sida xidaar waxgarad oo xilli badan adduunyada xaadir soo ahaabaad xigmad guula sheegtaa sidaad xadiisyada u xatibay qur-aankana xa- xaakim caalimaad tahay allah iyo ciise halkaa noogu daa halkaa u dhaafi mayna mar haddii caqli iyo garaad iyo weliba aqoon iyo mid diimeedba qofkii Aay.
lagu ammaanay halkaasaa intaasaa nagaga filan cabdiraxmaan waad mahadsan tahay waxaa jirta maanse kale oo aad leedahay oo la yidhaahda garashada ka noqo xor
haa garashada ka noqo xor hahe Waa horan.
marka eh, maansidaas iyaduna sidee ku timi qofka biniaadamka horta inuu maskaxdiisa een, uu xor u ahaado oo ama ha saxsanaado ama ha khaldanaadee Mhm.
waxa uu aaminsan yahay uu dee uu la godgalo hahe maa sidaas waxa ay ka hadlaysaa dhibaatooyinka nimanka reer galbeedka inagu hayaan guud ahaan caalamka islaamiga gaar ahaan soomaaliyaba waan garta Een, waxay ka hadashaa qiyamka iyo sharafta uu qofka biniaadamka leeyahay laaluushka iyo kasaqajaanimada iyo waxaa qaataa ee, dhibaatooyinka ay leedahay iyo danimo xumada ay qof- dadka biniaadamka ku keentay qofka een, hankiisa iibsadaa Mhm.
markaa shekadaas maansidaas iyo hordhaceedii intii ka horreysay aan kuu tiriyo ma dhamayn karna maansi aada u dheereen qayb ka mid aynu dhegaysanayna qayb ka mid a wa- waxay ahayd madal garangaroo weyn geed rag iskugu yimid ogadee gadqabashada hagashada gaboodka dar waxaad u leedahay waxaad uga galgalataa beenta ugu goclaysaa gabashada ku hirataa gashinnimaad ku leedahay uga gaafureegtaa markaad gadatay waa hore garaadkiiyo damiirkee gini lagugu iibsaday gadaal kaala hadashee galdoloolada biyo gaatir adiga kugu taan xaqa kaa gufeeya markii gudinta ila dhacay gamaskaan ku dili lahaa inta aan la garab maray garab aniga igu yaal waax ma goye igu taal dabadna sheekadii halkan saaray ka bilaabantaa haya wax la yidhi guyaal hore ninay gaaja haysaa galin dhexe habeennimo guuro reer ku soo galay gawru seexday badankii iyadoo oon gasiin iyo wuxuu quuto loo geyn salli iyo go-mooyo gogol keliya lagu dhaaf isagoo galgalashada baahidu gudayso gamci waayey jiifka goolihii iyo ardaagii libax guudka kaga yimid durba micida gaarsiiyey xagee garab iyo bowdo waa se gallada ilaahayo guro oo wax badan qabin duu gurigu soo bax dambantii iyo gariirkii guuxii ku soo bood garnayl meel ku yaaluu badh ku ganay rasaastii baxse bahalkii goodow garaafooyin dhowr iyo halis gaadhay mooye goobta hashil kama dhicin guurana ka nabadgal geedi socodka nolosha iyo waktigaa gudbaayo guyaalbayda lasoo dhaaf wax la yidhi gahayrow dhacdadaa gadaasheed guuroo meel u furantoo madal ganacsi haystaa ninkii qadiyey soo galay durba gacanta soo leli siday gacal ahaayeen kala gooyo waayuhu shafiya gaad laabya gaada saarsaar kalgacaylkan gaaxdee ku godbabay dushiisa iyo xiisahaasi garan waa ma yaqiisan guure hayeeshee ninkii gabay waxa uu garwaaqsaday inaan guura garanayn isagoo o gobonimo inuu gees ka mere waa ka wareega kuu falay gebil iyo alool saar godkoluu shaxdii degay ku geeraar libtiisii abaal guuna soo qaad kuya guura waxaan ahay ninkii ku- kuu gargaaray kaa badbaadsa geerida fahan guura inuu yahay martigooyihii helay goda buu tirsanayey siduu tala u garamaray isagoo gudbinayo hadal ugu sargooyey waa ninkii ka guban jiray wax wax cunagahayro waan garta waa- waa ninkii ka waxaan galabta guud sheekadan yaa sinagogal leeyahay waxaan diinta guuliya ku gabaday qur-aanka ee gaalada iyo islaamka oo midkay gaadhi karayaan inay gowracaan rabaan wax kaloo la sii gadaa reer galbeedkan keligood gosta inaan cid kale abid nolol qurux la gaadhin waa taa oo sheekadaasi halkaasi eh, halkaasi gundadiganaysa waxaa tiri eh, dadkan gaal iyo muslimba gowracaya iyo dadkan keligoodun inay noolaadaan raba ayaa la mida ninka labadaasi reer galbeedka iyo de nimankan iyaguna waxay noolaado dhan bay ka xanaaqaanba gabagabadii waraysigeenaynu ku dhownahay bal mid ka mid a heesahaagna haddaad inoo soo qabato okay hees waxaa jirta hees sabriina qaado dabcan waxaa tirahdaa intaad mirtay aashiqa sawdigii ku milaye qalbigayga muhashada ku maree kusii miday haye waxaad ilowdood iga maaran leedahay maankaad jacaylkiiyo ku tallaashan baybala maamuuskii kalgacalkiiyo maskabkaad isaartiyo maradii iyo xariirtii ma wax muladbaxayo maydhmayuu ahaa awel allah ilaah ma wax muulad baxayo maydhmayuu ahaa maydhmayuu ahaa awel waan garta gobolka inanta markay qaadayso maskabtaa anigu dheheesta maskabtaasan ku sameeyey laakiin meel bay iyagu yidhaahdaan oo een, saasay dee u dhacday dee u dhacdayba waan gartay dabcan marka fanaanku qaado heeso badan baa qalloocsamaa ama yar qalacsan marka laxanka la saarayo
cabdiraxmaan abeys aad iyo aad baad umahadsan tahay habeen wanaagsan sidoo kale aniguna dhammaan si gaara u jecelahay aad baan idin salaamaya iyo ummadda soomaaliyeed ee dhegeysanaysaa guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeenii caweyska washington waxaan idinku dhaafayaa heestaasi waa ereyadii abwaan cabdiraxmaan abees toddobaadka dambe intaynu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
heestaasina iyo barnaamijkaasi sahre cidla nuur ay noo soo diyaarisay ayaa u dambeeyey idaacaddayadii fiidnimo waa anigoo haaruun macruufa iyo cabdiraxmaan xuseen fare furre oo idinle intaan ku kulmi doona idaacadda subaxnimo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.